إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم
markay munaafiqiintu iyo kuwa uu ku jiro cudur shaki nifaaq kibir isla weyne iyo wax lamida quluubtooda yidhaahdeen kuwaani diintoodabaa hodday qofkiisa isku halleeya oo tala saarta alleh hubaal alle waa adkaade xakiim ah oo raah iyo falsan